wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka jamhuuriyadda somalilan doctor sacad cali shire ayaa ka warbixiyey kulan maanta uga furmay hoteelka ambasador ee magaalada hargeysa xukuumadda somalilan iyo hay-adaha ka taageera dhinaca horumarinta wasiirka oo warbaahinta ugu waramayey gudaha hoteelka ayaa ka hadlay waxa uu daaran yahay kulankani waxaa kaleo uu ka hadlay waxa uu kulankani kaga gedisan yahay kuwii hore ee hore usoo qabsoomay maadaama uu kani kulankii lixaad ee ay wada yeeshaan qaadhaanbixiyayaasha iyo xukuumadda somalilan maruu ka hadlayey arrimaha ugu waaweyn ee laga dhaxlay barnaamijkan isaga ah ayaa uu sheegay in guulaha ugu waaweyn ee somalilan uga soo hoyda ay tahay sanduuqa horumarinta somalilan ee loo yaqaano somalilan business fund waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in doorkan tiirada la saari doono sidii ay deeqbixiyaashu gacan muuqato uga geysan lahaayeen doorashooyinka somalilan kusoo foolle doctor sacad cali shire oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxauu yidhi sagaal waxaa halkan aynu ku qabannay caasimadda jamhuuriyadda somalilan ee hargeysa hudheelka ambastor shirkii lixaad ee ku saabsanaa xidhiirka taakulaynta amba high level air coordination forum la yidhaahdo ee ay isugu yimaadaan madaxda dawladda u sarraysa iyo madaxda hay-adaha deeqaha bixiya inta u sarraysa iyo shicib weynaha laftigiisu shirkaasi waa shir muddo soo socday kan waa kii lixaad wuxuu bilowday labadii kun iyo koob iyo tobankii markii ugu horreysay uu bilowday ujeeddadiisuna waxa weeye in marka laysu yimaado layswaraysto in la go'aamiyo wixii ku saabsan siyaasad iyo qorshe ee la xidhiidha mucaawinooyinka ay deeqbixiyaashayna siiyaan innakuun laftigeennu inuu xog warranno wixii aynu qabsannay wuxuu qorshaheennu yahay iyo wixii noo mudan siday ugu tixgeliyaan qorshahooda mucaawino ee xilliga soo socda sannadkan iyo kii horeba madaxweynaha ayaa inoo yimi oo inoo furay wasiirro badan baa yimi oo ka hadli doona taas waxay muujinaysa ahmiyadda uu leeyahay waxaa halkan inoogu martiy oo inoo yimi ilaa toddobaatan maxaan idhahdaa xubnood oo ka socda jimcadda qurumaha ka dhexaysa iyo hay-adaha samafalka ee caalamiga iyo world banka iyo african development banka oo ka soo qaybgalay shirkan taasoo runtii muujinaysa ahmiyadda uu inoo leeyahay may ku jiraan wax muxuu ahaa waxa taagan doorashooyinka ahmiyadda doorashooyinka ma ku jiraan qorshaan
waxyaabaha qorshaha inoogu jira laga hadlaayo dabcan aynu doonayno inay gacan inaga siiyaan way ku jirtaa doorashadu sababada la socotaan madaxweyne wuxuu dhow jeer ku celiyey inay dawladda ka go'an tahay isagoo hogaaminayo in doorashadii ay noo qabsoonto labada kun iyo shan iyo tobanka sidii doorashooyinkii horeba waxaa gacan inaga siinayaan rajayna gacan inaga siiyaan deeqbixiyayaashu insha allah biidni illaahi kariim arrinkaana waa lagala hadli doonaa sacaad soo siir magacaygu waa mid wax ka socota biishka caalamiga haween hal su-aal baan kaa weydiinayaa kulanka waxaad sheegtay inuu yahay kii lixaad ee qaaraanbixiyaasha somalilan ka taageera dhinaca dhaqaalaha iyo mas-uuliyiinta qaranka ku sareeya ay ku kulmaan ma noo sheegi kartaa lixdaa kulan aba shantii hore ka horreeyey wax shacabka reer somalilan uga soo baxay labadaasi mid iyo laba
hayo way uga soo baxaan horta runtii mar haddii la wada shaqeeyo waynu wada shaqeynaa innaga iyo deeqbixiyaasha mar haddii la wada shaqeeyo waxaa loo baahan meel laysugu yimaado oo layswaraysto oo wixii saxanna maxaa idhahday halkaa laga sii wado wixii khaldanna la saxo waxyaaba fara badan baa ka soo baxay waxaa ka mid ah shirarka aynu hor u gallay mashruucan la yidhahdo somaliland development fund amba deeqda loogu talagalay horumarka somalilan ay naga caawiyeen danishka iyo ingiriisku wuxuu ahaa waxyaabaa ka soo baxay maxaa idhahday ka soo baxay shirarkeennii hore waxaa kaloo runtii ay jir ka soo baxa waa halkan waa shirkan oo maanta kula isugu yimaada waa shirka uu ka bilaado qorshaha sanadka soo socda marka mashaariicda hadda socota in badan waxay unugeedu uu ahaa amba halkii ay ka unkatay ama halkii marka hore laga curiyey shirarkan sanoo kale isugu yimi sanadadii hore kani wasiir muxuu kaga duway kuwii hore kan maanta ee cusub waxa cusub
shirkan runtii dee waa shir joogto ah waa sidaas uu yahay shirka lixaad shirkeera caadiya maaha wuxuu kaga duwan yahay oo keliya markaad kuwii ka adeegto halkan arrinka ugu weyne lagaga hadlaya waxa weeye waxa weeye waa mashruuc aynu bixinay special somaliland special arrangement amba mashruucii u gaarka ahaa somaliland ee sanadkii ina soo dhaafay lagu ansixiyey shirkii ka dhacay Brussels waxa weeye marka waxaan ka hadlaynaa imika shirkan kaga hadlaynaa muddadii ka dambeysay wixii ka qabsoomay iyo mustaqbalka waxa uga qorshaysan deeqbixiyaasha sidii loo kasoo qayb karay yaa ugu sareeya shirka laba waxa la qabtaa sanadkiiba laba jeer baa la qabtaa shirka dadkan dadka iyagu muhiimsan oo wasiirka ka soo qaybgashay ha mufuudi ka soo qaybgashay runtii waxay ka wada socdeen hay'ado fara badan ragga ugu muhiimsan waxaa ka mid ah ninka madaxa ka hay'adaha UN president coordinator la yiraahdo Philip Lazzarini waxaa joogta gabadha madaxda uga ah World Bank Soomaaliya iyo Afrika iyo Somaliland iyo Suudaanba Bella Bella la yiraahdo waxaa kaloo ka socota waxaa kaloo jirta madax ka socota safaaradaha ilaa toddoba sideed safaaradood bay madaxdu ka socotaa marka way badan yihiin waxaa sinta maraya in la Philip Evans oo Ingiriiska oo ninka madaxda ka ah hay'adan DFID